dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda somalilan yaasiin maxamuud faradoon ayaa v o e da uga waramay ujeedada shirkaasi oo maanta galaya maalintiisii labaad sahre ciidlo nuur ayaa xalaqadka telefoonka ee magaalada jabuuti kula xidhiirtay jabuuti baa si taamati gelinaysay iyada iyo qolyaha la shaqaynaya waxaa kamid a dowladda maraykanka safaaradaheeda u jooga geeskan africa shirkaa waxaa kaloo kasoo qayb galay labadaa dhinac oo madaxweynayaashoodii iyo waftiyaal wateen ay kasoo qayb galeen waxaa kaloo kasoo qayb galay auda african unionka waxaa kasoo qayb galay igad euda ayaa iyaguna halkaa joogay shir si wanaagsan loo soo agaasimay buu ahaa runtii mataqaana aadna loogu wada hadlay waan gartay wasiir bal noo soo koob ujeedada shirka iyo qodobada ugu muhiimsanaa ajandaha shirka lagaga wada hadlayay ujeedada shirkaas wuxuu ahaa sidaad ogtihiin soomaaliya iyo somalilan arrimo ay khilaafaada oo isku maandaafsan yihiin ayaa muddo soddon sanooda iminka soo jiitabayay marar badan baa la wada hadlo la wada fadhiistay waxyaalo badanna waa laga wada hadlay waxyaalihii laga hadlayna in badan oo ka midii ma hirgelin oo way shaqayn weyday ama guud ahaanba arrimaha iyo guud ahaanba xidhiirka labadaa dal wixii mustaqbalka xidhiirka ka dhaxaynaya baa laga wada hadlayay iyo baashi mataqaana iyo dee wuxuu noqonayo mustaqbalka masiirkoodu sidaad ogtihiin somalilan ay rabto inay soomaaliya kala madax banaanaadaan oo ay laba daloo jaara oo walaala ah oo kala madax banaan noqdaan taasaa ujeedadu ay ahayd soomaaliyana hor iyo dibba ay arrintaas uga warwareegaysay ama u diidanayd ama aanay rabin inay sidii loo baahnaa uga jawaabto waan gartay wasiir maxay ahaayeen qodobada shirarkii hore lagaga wada hadlay balse aad sheegtay inaanay fulin oo maantana miiska wadahadalada lasoo saaray waa badan yihiin dhowr arrimood oo muhiima oo shirarkii hore lagaga heshiiyey oo la filayay inay keenaan is-aaminaad iyo isku soo dhawaansho iyo in mataqaana kuwa kalena ay u noqdaan marinkii loo mari lahaa in xalkama dambaysa la gaaro waxaa ka mid ahaa in somalilan iyo soomaaliya ay wixii afxumo ah iyo colaado in la hakiyo oo la joojiyo oo aanay mataqaanaa labada dhinacba laga joojo waxaa ka mid ahaa in hawada traafiga ama diyaaradaha ama gaadiidka hawada labada dal baray ay kaga gooshaya ama dulmar iyo aduunkala ka yimaada la qaybsado la wada maamulo oo si midaysan loo maamulo wixii kasoo baxana loo qaybsado dhaqaalaha waxaa ka mid ahaa in mucaawanada caalamku bixiyo dalkii laisku oran jiray jamhuuriyadda soomaaliya laisku oran jiray wixii dhaqaale ah ee la siiyo caalamku bixiyo in si la qaybsado oo si lagu heshiiyey loo qaybsado arrimo badan oo caynkaasaa ka mid ahaa haddana midna ma fulin sababtana soomaaliya
waan gartay marka haddii wasiir maanta qodobadaasi ay ahaayeen kuwa ugu muhiimsan ee dhinaciina miiska soo dhigteen oo laga wada hadlay qodobadaa ma laysla qaatay ma dib baa loogu noqonayaa sidee kulanka maalintii koowaad looga wada xaajooday arrimahaasi aada xustay shirku wuu sii soconayaa waxyaalaha kasoo baxay maanta waxaa ka mid ah ugu muhiimsan in halkaa hadalku kasii socdo qolo kastaa wax kastaba ha tidhaaho wixii lagaga jawaabay ama layska yidhi ama layska meeldhigay ma rabno inaanu tafaasiishooda galno waxaase muhiima oo laysla gartay in shirku sii socdo in guddiyo arrintaas falaaqeeya loo magacaabo labada dhinacbana way ogolaadeen inay guddiyooda soo magacaabaan marka ilaa iminka xaaladda tan halkan stageka kan diyaar ma nihin inaanu ka hadalno wax intaa dhaafsiisan waan gartay ma shir wuxuu ahaa labadiina dhinac ee somalilan iyo soomaaliya ka yimi oo markaa go-aansateena jabuuti ku kulantaan buu ahaa mise shir labadiina dhinacba laydinku soo casuumay oo laydin qorsheeyey meeshaa ku kulmaysaan buu ahaa shirkani siduu ku yimid shir laysugu kaayeelay buu ahaa oo nalagu casuumay waa nala weydiiyey inaanu diyaar u nahay inaanu ogolaano oo ka qayb qaadano laakiin fakarka iyo iskusoo isu keenida iyo abaabulka waxaa lahaa dowladda maraykanka iyo jabuuti iyo kolley cidda weelisa ee kale kaasi waxa uu ahaa yaasiin maxamuud faradoon wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan waxau qodka telefoonka ee magaalada jabuuti ugu waramayay sahra ciidlamo